sheekh maxamed shaakir adinkoo dhammaantiin kala xiriiri karaa qofkii ay u suurtageli weysay in uu xafladan aad iyo aad aagu qiimaha weyn oo culamaaudiinku ku xaadir yihiin oo ka soo qayb galo walau si caadiya wala xidhiiri karaa dhammaan idaacadaha magaalada ka shaqeeya kuwooda wan wanaagsan oo qalbigoodu wanaagsan yahay oo nabiga xafladiisa saadiqu calayhi salaatu wasalaam sida idaacadda alhidaaya iyo idaacadda codka shacabka raadiyo muqdisho oo si xariir ah ama macnaha xaqiiqada ah usoo gudbinaysa raadiyo banaadir iyo kulli dhammaan idaacadahaas oo dhan xafladda ayaguna waxa weye halkooday kala socdaan dadweynahana kala socodsiinayaan waxaa aad iyo aad u farxad ah in si dhammaystiran magaalada adraafteedoo dhan ama jihooyinkeedoo dhan looga dhagaysto nabi ammaanka iyo xuska iyo xafladda iyo tacdiimka iyo maxabada iyo kayrka meesha ka socda xafladdii weli waa faro kama qobna laakiin insha allah waxaan jecelnahay si dadweynuhu usagu daahin oo ay noogu fulato inaan soo koobkoobno haddana qaybteeda saddexaad wacdiga waxaan ku soo wareejinaynaa oo noo soo jeedinaya kelimaadkii koobkoobnay oo qaaliga ahay sheekh cabdulqaadir maxamed wataan sheekh cabdulqaadir colow
الحمد لله والشكر لله حمدا وشكرا يليقان بجلال الله وجمال الله وكمال الله وكبرياء الله وقدرة الله وعظمة الله وسلطان الله دائمين بدوام الله باقيين ببقاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي شاهدها في يوم المعاد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين جل شأنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صدق الله العظيم آه إخواني مركب رئيسة waxaan salaamayaa dhammaan culamaa'udiinka ajillada ah oo ka soo qayb galay munaasabaddan dadka dhallinyarada ah oo shabaabka ah daalibulcilmiga dhammaan dadka ka soo qayb galay oo sagiir iyo kabiirba leh rag iyo haween leh bahda saxaafadda ay ku jiraan waxaad iga guddoontiye salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaan kadib munaasabadaha nuucan oo kaleeto ah waxay ka mid yihiin munaasabadaha waaweyn oo diinta islaamku ay aada iyo aada u shariftay oo qaaliga ah culammada islaamku kitaabadooda ay ku dhigeen wax badanna ay idinkaga soo warrameen culimmadu bishaan oo dhan ay ka soo warramayeen xubaadda islaamka ee waaweyn sida xaafidka la yidhaahdo shihaabuddiin abuushaama uu uga hadlay kitaabkiisa albaacis fi inkaari ilbidaci waalxawaadis xaafidka la yidhaahdo axmed bin moxamed alkhasdalaani kitaabkiisa mawaahibuladuniya uu ku qoray xaafidka weyn oo la yidhaahdo abulfadaa cimaaduddiin ismaaciil ibnu kasiir addimishqi kitaabkiisa albidaaya waannihaaya xaafidka la yidhaahdo shamsuddiin moxamed addahabi kitaabkiisa siyaru aclaami nubalaa xaafidka la yidhaahdo jalaaluddiin cabdiraxmaan bin abibakar assuyuudi kitaabkiisa alxaawili fataawi iyo a'imo kale oo aad u fara badan oo xubbaaddii islaamka iyo xamalatu sharcigii ah dhammaantood waxay soo guuriyeen ixtifaalka rasuulka loo samaynaayo inuu yahay shay weyn oo cadiim ah oo ummatul islaamiya ay ku ijmaacday sidaa daraaddeed daliil waxaa ugu filan wax kaloo dhanba haddii aan la raadin ijmaacaas ummatul muxamadiya ay ku ijmaaceen ayaa ku filan annaga marka maxaa marka aan mudannahay oo aan ka cabirnaa rasuulka barcagtiisa iyo tacliimkiisa maxaan ka odhan
قلت ماذا أعبر عن فلانك مقاليل يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع رب العالمين صلى عليك الله يا فاتن النفس الزكية والصفات العلية أديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين وقد تركت الأمة على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك waxaan ka cabirno rasuulka tacdiimkiisa iyo tashriifkiisa ma garanayno maadaama uu yahay rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi siiradiisa iyo ka sheekayntiisu ay ku tilmaameen culamada siiradu ka baxrin laa saahira lah bad aan xeeb lahayn oo kaleeto ma garanayno ama waxaan ka cabirno ilaahay subxaanahu wa tacaala oo cadiim ah ayaa nebiga cadiim ku tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi wakaana fadlullaahi calayka cadiiman fadliga ilaahay uu siiyey waa shay weyn oo cadiima ayuu yidhi ilaahay asmaadiisana sida la ogyahay waxaa ka mid ah isibka oo cadiim la yidhaahdo ayaa ka mid ah ilaahay oo cadiim ah wixii uu cadiim ku tilmaamay cadamada inta ay ka gaadhaan qadarkeeda isaga unbaa og cid kale soo ogi ma jirto aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi wainaka lacalaa khuluqin cadiim dabeecad weyn ayaa lagu siiyey oo aad ku sugan tahay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba nebiga fadiiladiisa waxa laga sheekayn karo oo cawada la dhammayn karo ma ahan mucjizaadkiisu fadiiladiisay ka mid yihiin fadiiladiisa nebiga waxaa fadiilo ugu filan in oo ummatul muxamed loo soo diray qur-aanka kariimka ah in lagu soo dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa inuu la xiriiriyey oo laa ilaaha ila allah qofku markii uu yidhaahdo aan laga aqbalaynin wax kaleeto ilaa uu raaciyo muxamedun rasuulullah waxaa ugu filan fadiilo inuu nebi aadam oo abulbashar ahaa inuu nebiga ku tawasulay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi walowlaa muxamedun maa khalaqtuka muxamedba haddii uusan jirin maba aana ku abuureen wy fadiilo waxaa ugu filan nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi inta uu isagu isku ammaanay inta uu ilaahay ku ammaanay mu'miniintu inta ay ku ammaaneen intaa ayaa fadiilo ugu filan waxaa kaleetoo nebiga calayhi salaatu wasalaam fadiilo ugu filan maalinta qiyaamaha markii ay ambiyadoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa ay ka wareegsadaan inay macnaha hor istaagaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasi uu ku sugan yahay xaalatulqadab oo nebi kastaaba markaa ictidaar uu sameeyo inuu nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi isagu shafaaco qaadayo oo khalaa'iqdii aweliin iyo aakhiriin iyagoo ah dhammaantood ay nebiga hoostiisa ku safanayaan oo halkaa nebigu calayhi salaam horreeyey kii dambeeya oo ugu shafaaco qaadayo intaas iyo ka badan ayaa nebiga fadiiladiisa ka mid ah wax la soo koobi karana maahan annaga markaa haddii aan nahay ummatul muxamadiya maxaa nala gudboon waxa nala gudboon waxa weeye inaan nebiga tacdiimino inaan nebiga weynayno inaan nebiga xusno salawaatullaahi wasalaamu calayh dadka bidcada ah oo waxmatashiilka ah waxay u fasileen xafladda noocaan oo la samaynayo inay meelaha dariiqyada la taagan yihiin oo ay leeyihiin nebigu markii uu noolaaba sadaqa mauna qaadan jirin maxaa loo xusayaa oo hadda sadaqada loogu bixinaya bal waxaa u fiirsataa ikhwaanii billaahi waxaad u fiirsatiin hadalka oo nuucaas oo kaleeto ah wax oo naf aan laga raadinin inay naf ka raadinayaano macnaha dadkii masaakiinta ah oo caqligaabka ahaa inay waxaasi ku sasabayaan wey cid tirin nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sadaqa loo bixinayaa oo sadaqadan ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo bixinayaa maba jirto ee nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii way wax la weynaynayo oo la tacdiiminayo wey midda kaleeto hadalka oo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam sadaqada markii la bixiyo sawaabteedu ma gaarayo hadal musallam ah maba ahan oo masale taxliil u baahan oo waqti dheer u baahan weeye maxaa yeelay khayru shaahidin waxaa oo daliil ku filan xadiid oo saxiix ah oo abu daawuud ku wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu neef gowracay oo markaa uu yidhi allaahuma taqabal cannii allaahuma taqabal minii wa min ummati muxammed ilaahow iga aqbal aniga oo ummatu muxamed xaggeeda ka aqbal inuu sidaa yidhi wey marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa gaarayo sadaqadii ma aha nebigu sadaqadiina ma cunayee xataa haddii la yidhaahdo nebiga sadaqadan sawaabkeeda ilaah ogaasi haddii la yidhaahdo waa wax oo ku bannaan shareecada islaamka ku bannaan ee waxa هذه النبي صباح وينوي صدقني مرمى النبي صلوات الله وسلامه عليه سيدا يخبر أيات دينك مكرا أدورك وأن تضرب مرمى النبي صلوات الله وسلامه عليه ay ka mid yihiin goobaha oo cilmiga oo dhan dugsiyada qur-aanka goobaha gaarka loo leeyahay oo ganacsiga guryada dadkoo ixtibaal rasuulka siida salawaatullaahi wasalaamu calayhi ixtibaallo waaweyn ayay sameeyaan laakiin nebiga uma sameeyaane yay u sameeyaan waxay u sameeyaan maxamed cabdilwahaab wadaadka la yidhaahdo waa loo sameeyaa ixtibaallo waaweyn ayaa loo sameeyaa maxamed keliyaasna waa loo sameeyaa oo hadda xanafka meeshan aan joogno magaalada muqdisho ah meesha ay ka degan yihiin baabuur koorsaraa iyo basas ayaa dadka lagu daldaraa marka la gaaro waktiga oo ee salawiga ah markii nebiga calayhi salaatu wasalaam xabladiisa la gaarana macnaha xasaasiyad ayay ka qaadayaan oo way karaahsanayaan wayna dhibsanayaan wey mana maqli karaan macnaha daliil oo caqli ah weeyo dadka mu'miniinta ah inay ku cibro qaataan loo baahan yahay wey intaa ayaan kuu soo gabagabaynayaa wabilaahi